إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka warbaahinta alfurqaan laba askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa ku dhintay howlgal gaar ah oo ciidamada mujaahidiinta ay ka fuliyeen magaalada muqdisho qarax ayaa lagu weeraray saldhigga ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin gudaha magaalada baydhabo howlgal qorshaysan oo ciidamada mujaahidiinta ay ka fuliyeen degmada diinsoor ayaa lagu dilay guddoomiye xaafadeed ka tirsan maamulka degmadaas warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaa xalay baahisay qaybta labaad muuqaalada loogu hadlayo shidaalka gaar ahaan boobka lagu hayo shidaalka muslimiinta dabeel ayaa saameyn xooggan ku yeelatay dhaqdhaqaaqa bulshada ee magaalada baydhabo maamulka la baxay i c c khaatumo ayaa sheegay inay isku soo dhiibeen saraakiil ka tirsan maamulka isku magacaabay somalilan meydadka dad maalmo lala ah ayaa laga helay ismaamul ka tirsan dalka kenya mas-uuliyiin ka tirsan maamulka oromiya ayaa lagu laayay duleedka magaalada adis ababa ee dalka itoobiya موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن haatanna warkii oo dhan laba askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa ku dhintay howlgal gaar ah oo ciidamada mujaahidiinta ay ka fuliyeen magaalada muqdisho warkan iyo warar kale oo ku saabsan qarax oo lagu weeraray saldhigga ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin gudaha magaalada baydhabo waxaa inoo haya haashim howlgal gaar ah oo xalay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen magaalada muqdisho ayaa lagu dilay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka howlgalkan oo si gaar ah kaga dhacay degmada dayneyle ee magaalada muqdisho ayaa lagu dilay laba askari oo ka tirsanaa dowladda federaalka gaar ahaan ciidanka waran loogu yeero waxaana raggii ciidamadaas qaarajiyey u suuro gashay inay ka furtaan laba qori oo ay ku hubaysnaayeen dhanka gobolka bayna rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala qarax la beegsaday ciidamo ka tirsan maamulka la baxay koonfur galbeed ciidamadan qaraxa lagu weeraray ayaa si gaara ugu sugnaa xaafadda hareer kaadiyow ee magaalada baydhabo askartan qaraxa lala eegtay ayaana waxaa ka soo gaartay waxyeelooyin kala duwan inta la xaqiijiyey askari boliis ah oo magaciisa lagu soo gaabiyey garuun ayaana ku dhaawacmay isla gobolka baay howlgal qorshaysan oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen degmada diinsoor ayaa lagu dilay guddoomiye waxeed ka tirsanaa maamulka koonfur galbeed kaas oo lagu magacaabi jiray xasan maxamed mayow warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaa xalay baahisay qaybta labaad muuqaalada loogu hadlayo shidaalka gaar ahaan boobka lagu hayo shidaalka muslimiinta warbixinta warkani waxaa inoogu diyaariyey maxamed sheekh بسم الله الرحمن الرحيم
adduunyadan mid dhilaysan oo dhibiyo hogayso adduunyadan mid dhilaysan oo dhibiyo hogayso
kani wuxuu ka mid yahay taxanaha magaciisu yahay shidaalka soomaaliya hantida baylaha ah oo la kalboobayo qaybtan waxay si gaar ah diiradda u saaraysaa boobka shidaalka waddamada caalamka islaamka taxanaha labaad waxaa lagu sheegay in badi wadamada caalamka islaamka shidaalkooda ay boobayaan wadamada reer galbeedka oo ay uga horayaan maraykanka ingiriiska iyo faransiiska waxaa lasoo bandhigay sirta ka dambaysa saldhigyada ay maraykanku ka samaysteen wadamada islaamka siiba carabta inay ku lug leeyihiin boobka khayraadka oo uu batroolka ugu horeeyo maraykanka ayaa aada ugu dadaalaya inuu shidaalkiisa kayd ka dhigto si uu xiliyo kale ugu baxsado taas beddelkeedana uu boobo shidaalka wadamada muslimiinta sida uu sheegay dhaktar xanafi maraykanka waxaa layihahdaa meelaha aada loogu keediya keydka waxaa ka mida gobolka louisiana la yidhaahda iyo taxis iyo meelahaas aada loogu keydiya mar uu hadlayay john biden ee laba kun iyo labaiyo labaatankii bishii abrilan filaya wuxuu fasaxay konton milyan oo fuusto markay dhalatay qalqalkii iyo dagaalkii markuu dhacay ukraine iyo ruushka markay dhacay qalqal baa soo galay dhaqaalihii maraykanka xaggii shidaalka ahaa keydkaa marka la isticmaalay markaas wuxuu fasaxay konton milyan oo fuusto macnaha waxaa malay halkii gobolba hal milyan loo fasaxay maraykanka waxay yidhahdaan konton state way yidhahdaan marka maraykanku wuxuu xoogga saaraa si uusan keydkiisa u taabanin inuu adduunyada kheyraadkooda asiga uu qaato waxaan dagaal adduunka uu koodoo dhan oo dadka idhaha maraykanka adduunka muu waardiyey adduunka muu askarikaya waxaasoo dhan waxa uu asalka ah waxaweye dhaqaalihiisa asalka u ah waxaasoo dhan marka wuxuu u tala galay in shidaalkiisa uu asiga kaydsado haddii azme ay dhacday wax dhacdo oo kayd fiican u meel dhigto oo doonigii laga jaron runta abid qoysan
maraykanka iyo wadamo la mid ah ayaa shidaalka muslimiinta u xalaashada saxiixa madax iyaga daacad u ah iyo qaar iyaga madax ka dhigeen arrintaas iyo waxaa shareecada ka qabto ayaa muuqaalka lagu caddeeyey waxaana ka hadlay sheekh cali katiin runtii waxa weeyaan gaalada soo duushay ee dhoolka muslimiinta haysata ee qabsatay ee wujuudka badan ku leh taladooda iyo maamulkooda iyo siyaasaddooda iyo dhaqaalahooda intaba kuwan heshiis ma la geli karaan ay gaalada ku keenaan dhulka- dad bilaadda muslimiinta iyo araadida- araadi muslimiin ay ku keenaan ma leeyihiin sharciyaddaas jawaabtu waa maya ma laha waxaana tusinaya ijmaaca muslimiinta laba sheekh iskuma khilaafan ama laba caalim culamaa ulmuslimiin ka mid iskuma maan dhaafin in murtad diinta ka baxaya gaalo u shaqeeya uusan wax sharciyada ku lahayn muslimiinta korkooda waxaynu ku ijmaaceen haddii qofka isagoo madax ah oo muslima uu gaaloobo wuu casilmayaa buu yidhaahda isagoo gaalna madax lagama dhigi karaba muslimiinta madax uma noqon karo marka wax ay muslimiinta matalaan iyo waxay u yihiin ma laha walan yajcala allaahu lilkaafiriina cala almu'miniina sabiila dhilaysaan oo dhibiyo hoogayso adduun taxanaha shidaalka ayaa hadda wixii ka bilowda toos u geli doonaa soomaaliya kaasoo xogo badan soo bandhigi doono insha allah
oy dhugata cildaamintiyo muruga dheeraatay waray dhugata cildaamintiyo muruga dheeraatay oo dunidu dhibaatada ilaahayd dhabarka loo saaray oo dhulkiisi laga xogay oo dhumuucna loo sheegtay oo dheef wixii u lahaa dhacay mid qayrkii
dabeel ayaa saameyn xoogan ku yeelatay dhaqdhaqaaqa bulshada ee magaalada baydhabo warkani waxaa ka waramaya mubaarak cumar magaalooyin iyo deegaano ka tirsan gobollada dalka waxaa xilligan ka jira dabeyle xooggan oo saameyn ku yeeshay nolosha dadka magaalada baydhabo oo ka mid ah magaalooyinka sida weyn looga dareemay dabaysha ayaa waxaa lasoo warinayaa in dabayshu ay saameyn ku yeelatay dhaqdhaqaaqa bulshada dadka ugu daran ay saamaysay dabeelahan waxaa ka mid ah darawallada kaxeeya mootooyinka noocyadooda kala duwan ee ka shaqeeya magaalada baydhabo qaar ka mid ah darawallada kaxeeya mootooyinka oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey sida ay u saamaysay dabaysha walaalow eed iyada busti zaa'id ngata gaar ahaan waddadan ideedag shaqeena bajaajli ahaa marka busti zaa'id markay raabto hata ana ku bajaaji wado madan wal arag waaye bajaajyada leer iyo shidi busti markeena ama shil galaacsi daraadi ayay leertan shidi baawurkii ku horkooda hataa macaragaasa maarneed busdaraadiya leh marka sheebteed ka dhiyaas goodki macaragaasa haye shidaalkii kooga shabaadi gali buslayu wallaahi nin dhibaato eed iyadan oolan sheega korna oo zaa'id ee ku qadna jidkan ideeda dabeelo maybu aha oo diiniyan maybu aha hadda umadoy hola umado oo dabeelo keliyaga jirta oo maybu aha kheerna lata sharna lata marka un hadda maybu aha ninjide ducadacadkiisan allahuma inni asalu khayraha wa khayra maa ursila bi wacuudu bika min shariha min shari maa ursila bi oo maybu aha wali kheyr lahdadirya weydiisaan wali shari lahdadirya ilaahay kamaan galaan iyadana xaafadooda oo maybu aha xaafadda mubaarak iyo degana xaafadoasi eed iyada magowliba guud ahaan xaafada iyo roong meesha maayaya iyo dabeel zaa'ida ka jirtay dabeelahan ka jira magaalooyinka iyo gobollada qaar ee dalka ayaa ku soo aadaysa iyadoo lagu guda jiro xilliga jiraalka taasoo saameyn ku yeelatay nolosha dadka maamulka la baxay e c c khaatumo ayaa sheegay inay isku soo dhiibeen saraakiil ka tirsan maamulka isku magacaabay somalilan sida warkaani uu ku eegayo cabdalla mukhtaar gudoomiyaha gobolka sanaag ugu magacaaban maamulka la baxay s s c khaatumo ayaa ka warbixiyey saraakiil sarsare oo ay sheegeen inay iska soo dhiibeen maamulka la baxay somalilan waxa uu tilmaamay in laba sargaal oo ka tirsanaa maamulka la baxay somalilan ay isku soo dhiibeen nidaamkooda ayna soo dhaweeyeen horey ayay sheegeen inay uga tageen magaalada ceerigaabo ayna xiriir ka hayeen muddadii ay maqnaayeen laba sarkaal oo korneyl cumar axmed cabdulle oo mareyniska ahaa iyo sarkaalka kale oo magaciisa la yidhaahdo maxamed cumar axmed labadani waa noo yimaadeen waana kusoo dhoweynay fuqufuliye degmadii baan kusoo dhoweynay waana nala joogaan waxayna ka baxeen magaalada ceergaabo afartii bishii labiyo tobnaad xogtoodana waa haynay waa nala soo xidhiidhayeen waxaan leeyahay weli daaniskii waa idiin furan yahay aad dadkiina iyo dadkiina kaga mid noqon lahaydeen la dareen noqon lahaydeen dalkiinana ku iman lahaydeen waktigu iyo idinka dhicin ayaan odhan lahaa iyagana kula talin lahaa si deg dega ninkii dani ka hayso naftiisa iyo inuu dadkiisa la mid noqdo ha soo baxan odhan maamulka s s c khaatumo iyo kan isku magacaabay somalilan oo fadhigiisu yahay magaalada hargeysa ayaa waxaa ka dhexeeya loolan adag iyadoona midba midka kale uu doonayo inuu meesha ka saaro waxaana marar badan dhacday in labadan maamul uu dhex maro dagaallo ka dhasha khasaare kala duwan meydadka dad maalmo lala-a ayaa laga helay ismaamulka ka tirsan dalka kenya tafaasiisha warkaasi cabdiqaaliq macalin cabdiweli ayaa ka waramaya tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helayaa meydadka ugu yaraan laba ruux oo maalmo ka hor la waayey kuwaas oo iminka laga helay ismaamul ka tirsan dalka kenya ruuxa koowaad oo lix iyo labaatan jir ah ayaa waxaa meydkiisa laga helay ismaamulka nairobi ee dalka kenya kaas oo la waayey labaatan iyo sagaalkii bishii disembar ee sanadkii hadda dhammaaday laba kun afar iyo labaatanka meydka ruuxa labaad oo da-diisa lagu sheegay labaatan iyo toddoba jir ayaa isna laga helay ismaamulka kiambo ee dalka kenya waxaana isagana ninkan la waayey galabnimadii maalinta jimcaha ee lasoo dhaafay mid ka mid ah labadani qof oo meydadkooda la helay ayaa waxa ay asxaabtiisu sheegeen in uu soo wacay nambar aysan garanaynin islamarkaana u sheegay in ay meydka halkaasi kasoo qaadaan lamana oga dadka geystay dhacdadan foosha xun waxaa dalka kenya maalmihii ugu dambeeyey kusoo badanayay dilalka qarsoodiga ah ee loo geysanayo dadka soomaaliyeed iyo kuwa kale ee kasoo jeeda wadamada deriskala ah kenya kuwaas oo qaarkood loo adeegsado sunta dadka disha warkan wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda alfurqaan mas-uuliyiin ka tirsan maamulka oromiya ayaa lagu laayay duleedka magaalada adis ababa ee dalka itoobiya farxaan cali cabdulaahi ayaa faahfaahinaya
wararka ka imaanaya dalka itoobiya ayaa ku waramaya in mas-uuliyiin ka tirsan maamulka oromiya ee dowladda itoobiya lagu dilay mandiqad dhacda duleedka magaalada adis ababa ee caasimada dalkaas weerarka lagu laayay mas-uuliyiinta ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay waqooyiga gobolka shawa ee ismaamulka oromiya ugu yaraan afar mas-uuliyiin ah oo ka tirsan maamulka oromiya ayaa lagu dilay weerarkan kaas oo lagu eedeeyey inay ka dambeyso jabhadda oromada ee o l a waxaa sidoo kale la sheegay in la laayay daraawaladii gawaarida u kaxaynayay mas-uuliyiinta la dilay iyo xubno kale oo ka tirsan maamulka oromiya ee dalka itoobiya jabhadda oromada ee o l a ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka iyagoo intaa ku daray inay laayeen mas-uuliyiinta maamulkaasi maalmo ka hor ayay ahayd mar jabhaddan ay in ka badan afartan saraakiil oo maamulka oromada ah ee taabacsan itoobiya ku dishay deegaan hoostaga gobolka shawa jabhadda o l a ee dagaalka kula jirta ciidamada itoobiya ayaa ballaarisay weerarada ay ka geysanayaan gobolka ugu weyn dalkaas ee oromada si kastaba ha ahaatee jabhadaha o l a ee oromada iyo faano oo ah amxaarada ayaa dagaal xoogan kula jira xukuumadda uu hogaamiyo abiy axmed waxayna jabhadahaasi sheegeen inay u dagaalamayaan sidii ay xukunka uga tuuri lahaayeen abiy axmed iyo dowladdiisa wararkii aad kala socoteen alfurqaanna waa naga intaa